halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa kowdiiyo barkii duhurnimo xilliga geeska africa iyo shantiiyo barkii subaxnimo ee xilliga magaaladani washington waa maalin khamiis ah sideediyolabaatanka bisha maarch labada kun afar iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobadaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay gabadh da-yar oo maansooyin ku cabirta dhibaatooyinka haysta dhallinyarada dhadhaabka
imisaa dayartii la diloo la daayacay imisaa dayartii dugsiyo qur'aaniyo wax ka dhiiba waayeen daroogiya xashiishyo derbiyadun la jiifaan dunidaanan joognaa waydaaro weyntee dhalalka adduunyada dayac way u diideen dayartii daneeyaan waa su'aal daaweyne kuweenna mahaddayac baday halman hadal kuma jiray gabayaagaas iyo sheekadiisa idaacaddeheen ayaad ku maqli doontaan sidoo kale waxaan idiin haynaa qasaa'idkii aan ugu talagalnay bisha ramadaan ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida saraakiisha maraykanka iyo israa'iil ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu doonayo inuu qabto taariikh cusub oo uu wafdi israa'iili ah usoo diro maraykanka si ay wadahadallo ugala yeeshaan howlgallada militari ee dhulka ah ee dhowaan la qorsheynayo inay ka dhacaan magaalada rafax arrintan ayaa imanaysa maalin kadib markii netanyahu uu baajiyo booqasho la qorsheeyey oo wafdi israa'iili ah uu ku iman lahaa magaaladani washington afhayeenka aqalka cad karin jombier ayaa arbacadii u sheegtay wariyayaasha in xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil uu aqbalay in dib loo dhigo kulanka loo qoondeeyey sarkaal israa'iili ah oo ku sugan washington oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa sidoo kale u sheegay wakaaladda wararka reuters in ra-iisul wasaare netanyahu uu ka fikirayo inuu wafdi usoo diro aqalka cad horaanta toddobaadka soo socda balse go-aankaas aan weli la gaadhin sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ukraine ayaa ku dhawaaqay in ciidamada ukraine ay soo rideen lix iyo labaatan gantaal oo ruushku ku weeraray bariga iyo bartamaha iyo koonfurta dalkaasi habeennimadii xalay dhinaca kale duqeymaha uu ruushku ka geystay gobollo badan oo ukraine ah oo ku jiro gobolka kharkiif ayaa dilay ugu yaraan afar qof waxaana ku dhaawacmay siddeed iyo labaatan kale arbacadii shalay taasoo keentay in caasimada kiyev ay dalbato inay hesho nidaamyo badan oo difaaca hawada ah ee batriot oo ay ka hesho xulufadeeda reer galbeedka madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa ku qoray baraha bulshada in ay muhiim tahay in la xoojiyo difaaca hawada ukraine islamarkaana la gaarsiiyo diyaaradaha f sixteenka ah taliyaha ciidanka cirka ee ukraine ayaa isaguna maanta oo khamiisa sheegay in labaatan iyo lix diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku burburiyeen gobolada odessa iyo sarborjeja iyada oo aan la soo sheegin wax khasaare ah ciidamada cirka ee ukraine ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada ruushku ay saddex iyo toban diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha la-ayn oo ay iiraan samaysatay ay ku weerareen ukraine xilli habeen ah kuwaas oo toban ka mid ah laga soo riday intaasna dhegeystayaal waxaa noogu idil warkii caalamka maxamed aadan sugaal waa hal abuure ama abwaan dhallinyaro ah oo ku barbaaray xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaana gabay iyo maansow ku cabiraa nolosha adag ee qaxootiga iyo dhibaatooyinka dhallinyarada soomaaliyeed ee halkaasi ku haysata maxamed aadan ayaa u waramay wariyaha v oda cabdisalaan salas
cabdisalaanow aad baa u mahadsan tahay magacaygu waa xama aadan sugaal oo ku magac dheer abwaanambesa waxaan ahay daayar jooga xeryaha qaxootiga dhadhaab khaasatan dhigaxley oo ah hal abuur in muddo aba tirinayay dhibaatooyinka iyo waxyaabaha ka jiro arrimaha qaxootiga dabcan maansooyinkayga waxay ka hadlaan inta badan dhibaatooyinka waxaan ahay daayar ku barbaaray misna ku dhashay xeryaha qaxootiga dhadhaab waagi u dhashay ilaa haddana aan arag waxyaabo horumar iyo maaragtay astaamo uu higsan karo iyadoo inta badanna aan ku fikiro ama habeen iyo maalin bariya ay ugu tahay in mar uun dalkayga aan ku laaban doono waa tahay maxamed marka hore sawir guud ka bixi nolosha ay ku nool yihiin da'yarta qaxootiga ah dabcan cabdisalaan da'yartale ku dhaqan waa jiil ciilan aana helin waxyaabihii munaasabka u baahnaayeen iyadoo sanadadan ama bilahanba ama maalin kastaba ama asbuuc walbaba ay soo galaan dad qaxooti ah oo weliba u baadan da'yar iyadoo kuwa hore joogo oo yuana ay qaabisho balse aana helinin waxyaabaha asaasiga u baahnaayeen waa tahay maxamed maansooyinka aad ka tiiraysay maalmihii tegay nolosha dhallinyarada hal iyo labo
walaahi cabdisalaan maansada hadda aan hayo waxa ay tahay waxaa lahaa da'yarteenii dayacayaa baday waxaan qoray mar dhow anigoo ku qeexay ama ku cabiray dhibaatooyinka da'yarta haysata waxaana ku bilaabanaysaa sida tan imisaa da'yartii la diloo la daayacay imisaa da'yartii dugsi iyo qur'aan iyo wax ka dhiiba waayeen daroogiya xashiishyo derbiyadun la jiifaan dunidaanan joognaa waydaaro weyntee dhalalka adduunyada dayac way u diideen dayartii daneeyaan waa su'aal daaweyne kuweenna maxaa dayac baday daayin waa ilaahay uma waayin awoodee darajo uu ku siiyee bal aduu ku eegi inaad u diirnaxayso dadkayga soomaaliyeed damiirkii yaa la degay miyaan diirnaxa lahayn hadduu daayin uu ku siiyey dolar iyo dinaar badan dabkaagana laguu shidaayo kuwaa jirin aan awoodin dabkana aan loo shidaynin hooyada daalan ee rafaasan waayalka darxumada u jiifa maskiinkaa daaladhacaaya dalkoodii madax bannaana horta yaa duugo dumiyey miya dadka soomaaliyeed horta isku diirnaxayn dayartii intii la qaado badweyn lagu daadinaayo inbaa dalalkaa shisheeye ka iibsana oo ku daajir dadkaygoo waa dardaaran siday diinteenna tiri dariiqeedii socdo rasuulkii aan ku dayanno abwaanada da'da weyn cabdiqeys ugu horreeyo intaad dood keli wadaagtaan wuxuu daayin idinku deeqay dayartii haablowdooda daayinow allahayow deeqdaa adigaa baxshee na sii darajadaada wacan daayinow allahayow dadkeennii daalayeen dil iyo qaraxaa dhex yaal ka dami colaadada dhexdooda daayinaw allahayow jidhkeennii wuu dumaye na sii dardurada xareed xooluhu ay ku dubiraan intaa waa iga dardaaran dadkayga soomaaliyeed hubaala isku dirnaxno diinteenna aan ku dayanno cabdisalaan maasidaas ayaan ka tiriyey maasidaas ayay tahay aan uga hadlay saddex qayb dadka maaragtay dhibaataysan da'yarta dalkooda intay ka soo qaxaan aadaya dalalka shisheeye iyo waxaan kaloo aan uga hadlay dadka ilaah waxa ugu deeqaya hantiilayaasha iyo madaxda sida ayna cadaaladda ugu dhaqanin oo aan rabo in dalku u noqdo dal caad diinta iyo cadaaladda looga dhaqmo marka cabdisalaam maasidaas sidaas ayay ka hadlaysaa mar kasta waxaan ku ciiloodaa inaan ku qasbanaado in dal sagaashan kilomitri jiro inaan joogo qaxooti aan u qalmin inaan muddo ku noolaado iyadoo dalkaygii ay barwaaqo iyo ay yihiin arrimaha isku hagaagilaayihiin waa tahay maxamed aadan sidoo kale waxaad ii sheegtay inay jirto maanse oad ka tirisay baahida ee bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada ay u qabaan dowlad sal adag cabdisalaan horta maansidaas waa maanse aad aan agteeda qiimo ugu leh inta badan markaan social media aan daawo iraahdo ama dayarta asaagayga ah waxaan dareemaa inaan ahay daayar ciilan iyadoo iskugu keedarsameen duruufo qaxooti iyo dacdarro aan ka haysanin dalkayga ayaa waxaan sameeyey maanso maansidaas oo aan ga hadlayo dadka kale daayarta kale sida ay horumar u gaareen balse annagoo aan nahay daayar weli dalkooda ku ciilan aanay helin waxyaabee asaasiga maasidaas waxay leedahay qiso weeyaan adduunkani dadka qaaradaha ku nool qurux bay u nool yihiin aniga qaxar iyo dhibaato maxaa qoorta ii suro miyaan khayrka eegan karin
aad ayuu mahadsan yahay maxamed aadan sugaal oo ah gabayaa ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab oo u warramay wariyaha v o eda cabdisalaan salas barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o e waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana aynu ku wada nasanno mid ka mida qasaa'idka nabi ammaanka
Thank you. degeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dhallinyarada kala duwan ayaa siyaabo kala duwan uga faa'iideysta wakhtigooda bisha ramadaan wariyaha v o eda ayaa warbixintan ku eegaya sida ay dhallinyarada boosaaso uga faa'iideystaan ramadaanka waa kan yuusuf maxamed yuusuf oo warbixintan inala socodsiiya
magacayga waa maxamed maxamuud faarax ku nool magaalada boosaaso waxaa weeye yuusuf horta su-aasha ay weydiisay waa su-aal muhiima anagu ramadaanka waxaa ku sameynaa magaalada boosaaso de waxa weeye horta subaxdii xilli horaaba iska kacaysaa dadku waa dad iska wada shaqaalo ah shaqadaada marka aad laba saac sideed saac duurnama ka imaanaysaa duurkiina magaaladu iska yara kulushahayo marmarba wax isleedni ama ramadaan ku qabtaa cabaar baa seexanaysaa salaadaada casr markaa tukato aduu salaada casr markaa ka baxdo ilaa hal saac oo kale waxaa akrisanaysaa qur-aanka galabtii waxaa iska jira haddaanan hool lahayn oo qur-aankaaga markaa soo dhamaysato magaalada waxaa laga furay koobo yaryar oo habeenkiina la dheelo galabtiina la dheelo haddaan hool lahayn gaara koroonkaaga soo daawanaysaa ciyaartaa kadibna waxa weye gurigaaga iska imaanaysaa waa furaysaa habeenkiina qurfi waxa weye ama banooniga dheelaysaa ama barnaamijyadaas idaacadaha ka socda baad daawanaysaa markaa taraawiixda ka soo baxdo maasha allah dee rabadaankan wuxuu noogu soo aaday waxa weye bil qabow magaaladayga qabow waxa weye rabadaan waxa shir ka macaano kana qurux badan maba jiraba weli waxaanu ku guda jirnaa waraysi aan la yeelanayno qaar ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso ee bisha rabadaan iyo sida dhallinyarada ay u maareeyaan wakhtigooda halkan waxaa jooga mid ka mid a dhallinyarada soo dhow walaal magacaga bismillahi magaciga waa axmed maxamuud waxaa ka mid dhallinyarada magaalada boosaaso gaar ahaana xaafadda laanta awdolal haye axmed rabadaan kariim bal sidee wakhtigaaga uga faa'iidaysataa bisha rabadaan maadaama ay isku mid ahayn bishan iyo bilaha kale
xaqiiqdii isku mid maaha anugu inta u badan dee waxaa laga yaabaa inaan habeenkii oo kale ay dhallinyaradu inta badan maalintii waaba iska kuleel magaalada boosaaso joogno inkastoo sanadka ay qabow ku soo aday marka qaarkood xiliyada waxa laga yaabaa de shaqooyin waxa inaa iska aado laakiin habeenkii meeshii aan dee banooni iyo waxa salaada koobbaa magaalada ka socda koobkaasaan iska ciyaarnaa marka dee awal waxa laga yaaba inaan hal isbuuc ciyaar aadno hadda waxa laga yaaba habeen walba ama u daawasho tagnaa ama waa ciyaarnaa marka dee maalintii rabadaanka iyo inta kalena dee arrimaha ayaga dee iska faamili iyo waxyaa iska qabsanaa laakiin dhallinyar ahaan marka la yidhaahdo banooniyada rabadaanka aad ba badan yihiin banooniyaan iska mashquulnaa waa inaan taageerayno iyo sidoo kale galabta xataa waxaa jira ciyaar aan daawano oo xiise leh oo dhallinyaradii ay ku mashquuleen marka waxaa moodaa rabadaankaba in aada loo mashquulo haddii rabadaanka si loo mashquulo dhallinyarada mar walba loo mashquulin lahaa waxyaalo amni dara iyo waxyaalo ciyaal foday midna lama arkeenba sababto dhalinyaro waa mashquulsan yihiin dhalin mar hadday ciyaareelaan iyo meel ay ku caweeyaanna waxaan mala inay yaraanayso waxyaalaha amnigi darada wax keenaya moobeyl in la furto waxaaso dhan way yaraanaysaa marka anagu inta u badan banoonigaas iyo meelaha lagu caweyin baan wakhtigees iska joognaa insha allah
soo dhowow halkan waxaa taagan cawil axmed salaad oo ka mid a dhallinyarada ayaa halkan isagana jooga cawil soo dhowow aad baa umahadsan tahay yuusuf haddii aan kaaga waramo runtii bishatan waa bil rabadaan isbedel badan bayna leedahay hadday noqoto dhanka cibaadada hadday noqoto dhanka shaqooyinka oo waxa weeye waa bil ayadoo u baahan in qofka uu juhdi weyn geliyo inuu sameeyo nolol maalmeedkiisa iyo waxqabadkiisa inuu xoojiyo sababtoo ah bishatan waa bil waxa weeye maalmo farxad leh maalmo shaqo leh intaba waxa weeye waa bil xoogeeda u baahan in la saaro marka sidaa darteed waxa weeye saaxib bishatan bilihii hore waa nooga duwan tahay maxay kaaga duwan tahay waa bil cibaado waana garan kartaa labayo tobanka bilood waa bisha keliya oo sanadka laga sugo maasha allah ilaahay cibaadadeeda iyo iyo wanaageeda kheyrkeeda hana siiyo sidee wakhtigaagu maaraysaa cawl waxaan u maareeyaa wakhtigayga wakhtina waan shaqeeyaa wakhtina waan cibaadaystaa wakhtina waxa weeye xoogaa farxad baan raadiyaayoo meelaha dhalinyartu ay tagtagtay waxaasaan iska soo marmaraa marka maasha allah bishatan waa bil aada iyo aada noogu weyn insha allah waana ka faa'iidaysanayna dhallinyarada habeenkii wakhtigii hore aan rabadaan ka ahayn waxay ahaayeen dhalinyaro xilli kubadaha markay soo dhameeyaan ay fiid guryahooda tagaan laakiin magaalada waxaa ku arkaysaa dhalinyaro meheradaha fadhiya landuu ciyaaraya si ay suxuurta ugu sugaan bal dhalinyarada qaybta ma ka mid tahay may may runtii sanadkan waa ka duwanahay sanadihii hore inkastoo sanadahan aanu si fiican kadiisyada u dhegaysano waxaa weye bisha tan horta waa bil rabadaan habeenkii jadwallo badan baa jira oo dhanka kubadda ah iyo dhanka kadisyada oo hadday noqoto tiviyada iyo idaacadaha aanu ka dhegaysano waxa weye waa bil badanaa in wax la kordhista maan qofku boqolkiiba sagaashan uu yareeyo inuu wakhtigiisa uu lumiyo ka faa'iidaysigaasaa nugu badan bishaan rabadaan hadday noqoto taraawiixda hadday noqoto dhanka su-aalaha isweydiinta iyo waxyaabahaas wax lamid ah cilmiyada idaacadaha ka baxa iyo tifiyada oo guud ahaan warbaahinyada kuwa ka baxa maca social media besajka kuwa ka socda hadeertadan sidoo kale ayagana ka faa'iidaysi haddii aanan noqonin tartamayaal waxaan noqonaa dad ka faa'iidaysta hadday noqoto dadka qoraalka iyo dhanka akhriska intaba waan ka faa'iidaysanaa
aaday mahadsanyihin kuwaasi waxaa qaar ka mid a dhalinyarada magaalada boosaaso oo u warameeyey yuusuf waryaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska africa haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m-ta sideed sideed redio resala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka nabi ammaanka
ururweyne goortii antaadu bururtaa xidigu ifeeno dayaxaa ilayskii ashqaraar ku ridaayo addoommaha dhammaanba abshirbaha la yidhiyo inta hadda duushiyo idin labar dugaagba abaabulay cayaaro dhirtuogadaadiyo afartaada geesood ubaxiyo caleenbay ku ilaa xidheeno abtirsimadaadiyo meeshiyaad ku ababtaa dadku wada ogaayo amina nijaarba kugu qaada yuurko adigoo unkamaayoon weli soo ifbixinba adogaa xijaabto nafta laga aroorsho amran hooyadaaba mushii ku dhimaato allahay xaliimu igarkaaga dhigaayo iyadaa lafdhabartiyo kugu qaada yaraxdo abuurtaada nebiyaho ula jeeda weynbuu kalahaa idhaaho walba guri ammaanu rabbi kugu ogaayo arrintaada meelku ku ilaalinaayo adigoo agoonaad makaari ku raacdo qooniyo haraad baad u adkaysanaysay nabigii adeerkii abitaalib koriyo sunabiinaaho ado jooga keliga buroogadeedu adduunyada dhiskeed qasaaidkaasina way ammaan kayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo dhegeystayaal si toosa idin keenanaysa laanta af soomaaliga e v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga e v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelya